madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa ugu horrayn farriin tacsiya u diray ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya iyo guud ahaan shacabka etoobiya uu ka tacsiyadeeyey dhibaatadii dhowaan ka dhacday gobolka amxaarada ee waddankaasi etoobiya madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya u dhexeeyey iyo shirkii gogolxaadhka ahaa ee maalintii shalayto ay labada dhinac isugu iman lahaayeen magaalada nairobi xalay waxaa lagu heshiiyey in qolo waliba ay sheegto labadaas waxa ay soo diyaarisay qoraalkeeda innaga waxaa joogay oo hawshaa u tegey wasiirkii khaarijiga waxaa sii joogay halkaa safirka inoo joogay baasha waxaa isaguna u joogay hawshii ecow oo idinka warrami doono maareeyaha duulimaadka iyo hawada saaka toddobadii markii lasoo toosay ayay yidhaahdeen qoladii meesha ka timid annagu dowladdeeda nala socodso geli mayna shirka looma joojina waa la waa la furayaa kaaraa la yidhi way iman waayeen qoladeena waa gashay garteedii baa akhrisatay si wacanna waa loo dhegaystay fagaarihii ay cidda wuxuu sheegi lahaan caalamkana waa helaan deetana waxaa loo mahadsantahay dharubax qoladii may dhoofin markay qoladii ka soo baxday bay u tegeen qoladii shirka waday iyo safiiradii waxay ku yidhaahdeen waxaan u iman weyne shirka waxaan usoo geli weynen u diidanahay dowladda kenya col baanu nahay marka anagu carigeeda ku geli maynana shir waxaanu leenahay meeshii kalena adkaadaan kaale intiinaa soo dowlada ma diidayno waxaanu doonaynaa inaanu hadallo oo aada hadalkayga dheystaan diyaar baanu nahay waxay su-aashu ahayd annagu iyaga wada hadli mayno si turkiga la odhan maayo ordoo qolkaaga ku murma waxaynu u baahannahay guddi caalami oo adag oo wax kala goyn karta oo gartayada kalani karta aan odhanin ordoo halkaa ku sheekaysta shir caynkaasi tegi mayno horaynu ugu daallo wada hadlo oo sheekaysta taasi waa sidaynu u heshiinayno mid kalea taallo werwer lahayn distoorka somalilan wuxuu ku fadhiyaa kii lixdankii ee xuduudaha afrika isticmaalkuu kaga tigi waxaa kaluu taagan yahay oo lagu celiyey distoorka soomaalida uu qoray in dalka lagu celiyey lix iyo labaatankii juun kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii oo sagaaliy kutuka ka soo rigtay caawa anu dabaaldegayno ayuu dalka sharcigiisa distoor ku fadhiyaa madaxweynaha la doorto iyo baarlamaanka iyo ninka dowladda u shaqeeya iyo muwaadinka soomaliland qalbiga ka ogole ka ah waxa xidhaya oo dabraya waa distoorkaa linama dhaafi karo waxaanu ku nihahda qolada sidaan wadashiino distoorkaan hayno anagu kama doodi karno qarannimada taa doo dowladda gelin maayo dad baale afrikay ku fadhidaa xeerkanay ku fadhidaa war nimankan wixii gardaro ah iyaga waxba nagamay qaadina idinkaale iyagaa dowladaho aan waxdii soo mari nahay taasi naga qabatay ka daaya horta baydka aan doonaya inaad fahamtaa waa kaa biixi ayaa geesta kale waxa uu soo hadal qaaday somalilan iyo puntland deegaanada ay ku muransan yihiin iyo nabadgelyada baryahan dambe ka jirtay xadkaa puntland inoo dhexeeyana ilaahayga ka waxrajayn inuu nabad noqdo uma diyaar nihin maanta labadanaa dowladood oo iyagaba iyaganaba dhibaatooda haystaan nagaa libaata inaynu waxeena colaad iyo in iyadoo kabadhano carare iyo buuq gallo waxaan jecelahay inaynu arrintaa nabaddaa xoojino iyagana iminka dhinacooda nabaddu way ka wanaagsan tahay madaxweyne biixi ayaa xisbiyada mucaaridka isagoo la hadlayey waxa uu sheegay in laga bilaabo sabtida ay ka wada shaqayn doonaan sidii loo soo aftari lahaa murankii ka dhashay guddiga doorashooyinka somalilan iyo arrimaha kale ee la xidhiidha qabsoomidda doorashada guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u injineer faysal cali waraabe ayaa soo hadal qaaday dhibaatada qabyaaladdu ay ku hayso shacabka somalilan tan maanta saynu u adkaysan lahayn oo qaladkii ina geeyey talaxumaantiina geysay wada tashlaantiina geysay inaynu sadqayno xorriyad aynu helnay inaanay maantana gamceyna ka bixin inaan taa ka shaysaa fiican oo xoogga saarna walaa waxa weeye ummaddu haddaanay wada tashan oo nimanka wax ku soo kordhaan waar arrintaasa inugu soo beegta maxaynu yeella-aani odhan mustaqbalkeedu mugdi buu galaa oo hadda inagu batay qabyaalad baa inagu badatay tan muusaan leeyahay sharci ha laga soo saaro qabyaaladan qaawan beelahan isku dhaaranaya dadkan maalin kasta reerreer isku hadlayaya dadku soomaalidu inaga maadsataa in sharci laga soo saaro in sharci laga soo saaro magacdilkan maalin kasta qof intuu ku caayo character associationka uu sameeyo haddana suuqaa maraya oon sharci qabanin guddoomiyaha kumeel gaarka ee xisbiga mucaaridka ee waddani cabdilqaadir xaaji ismaaciil jirde ayaa waxa uu shacabka somalilan u iftiimiyey in xisbiga waddani iyo asxaabta kale aanay ku muransanayn qarannimada somalilan nin waliba mandaqada hunguri baa ka haya waxaynu kaga bixi karaa uun innagoo sufuufteenna isu garbaha isa saara oo silma nidhaahna oo talada wadaagna oo wixii aanu kugu kordhin karana aanu kugu kordhinno wixii aad naga rabto ead leedahay war waxaasaa maanta iigu darana iila qabtana aanu kula qabanno somaliland way guulaysanaysaa loo baqan maayo dadka waxaa laga yaabaa intaan siyaasadda la soconi isjiidjiidka yaga nin moodaye in lakala tegi la kala tegi maayo tan waa la wada ilaashanayaa ninna ka yeeli mayno in uu dalkan iyo dadkan khatar geliyo ninaan ugu dulqaadanaynaa ma jiro aan isku khilaafna siyaasadda laakiinse mandaqada nabadgelyadeeda iyo mustaqbalka carruurteenna ninaanu ka ogolaanayno hadduu halkan joogo iyo hadduu dabad joogoba inuu khatar geliyo cod dheerra waanu ku dhawaaqaynaa nina kama aqbalayno khadar maxamed cakuule v o e hargeysa